kulanti wacan oo wanaagsan dhegayste waa mar kale iyo barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada waxaa idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha kale ah u s aid midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda sweden sanduuqa gargaarka ee billy melinda gate iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska maanta waxa aan kaga hadlaynaa sida hagaagsan ee loo maareeyo goosashada dalagga xilligan oo ah wakhti muhiim u ah beeralayga iyo inuu ka fogaado khasaare ku dhaca dalagga la goosanayo waa wakhti la goonayo ama laga saarayo qayb ka mid ah dhirta midhihii ka soo baxay kuwaasoo kuu leh dhaqaale iyo sidoo kale nafaqo aad cunto adoona xaqiijiso tayada wixii aad soo saartay wakhtigaad goonayso iyo markaad soo goosato si dalaggaasi kugu jiro wakhti dheer uuna kugu ahaado cuno dhammaystiran uuna kuu yeesho waxtar wanaagsan oo ku habboon in mar kasta aad cuni karto waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq haddaba aan hoos u degno waxaa muhiim ah inaad muhiimad siiso sidii aad u xaqiijin lahayd tayada dalagga aad goosatay ogsoonow beeraley inaad dalagga marka aad beerayso ay ujeedkaagu koowaad uu ahaa inaad hesho cunto qoyskaagu cuno halka intaa ka dheeraadka ahna aad ugu tala gasho inaad suuq geysato oo aad iibiso si dhaqaale kaaga soo galo haddaba waxaan dhegayste doonaynaa inaan fiirinno marka ugu horraysa goosashada aan isweydiine maxay beeralaydu ugu baahan yihiin in ay bartaan habka wanaagsan ee dalagooda ay u goynayaan jawaabtu waa haddii aan la qaadin farsamada rasmiga ah ee looga baahan yahay goynta dalagga waxaa dhici karaysa in beeralaygu khasaariyo cadad badan oo wax soo saarkiisa ah sidaa darteed beeralaygu waa inuu xaqiijiyaa qodobadan in dalaggaagu wakhtiga ku habboon la gooyo in loo adeegsado farsamada ku habboon wax goosashada dalaggaas loo isticmaalo gacan ama mashiin midkuu doono ha ku gooyee keliyana inuu goosto dalagyada caafimaadka qaba ee gaaray wakhtigii la goyn lahaa haddaba si aan aqoon dheeraad ah ugu helno barnaamijkeenna waxaa marti inoogu ah aqoon-yahanno dhanka beeraha ah oo kale ah maxamed cabdi iimaan oo ka socda hay-adda taadho iyo cabdulaahi aadan geedi oo ka socda hay-adda s y b d aan ku horayno maxamed cabdi iimaan ugu horeen maxamed kusoo dhowow barnaamijka su-aasha ugu horraysa ee aan ku weydiinayo waxa ay tahay maxay tahay tallaabooyinka ugu wanaagsan ee beeralaygu samayn karo marka uu dalagu goyna ama uu goosto kadib horta qofka beerleeya ma jirta waleero horta boosaasatun barnaamij leero ama wallanka soo jaro oo eh markii oo qofka beero ama hagoosada ma jirta wal sameeyo ola targalay beertana ama hoolo beerta lama qayb olan eeriye qayb uma leedahay beero beero hor iyo markada goofta kudib wala qabadow markun ahadda may waayaha bosaafisingal leere oo eh intii may leedahay qofka beerleyda eh walausaa goostada kudib lasa caamulo lahay meel saray horta qofka beerley makusaa gooyi walaha goostada meel saray intuu ka saaro walaay faylas iyo walaay hon aan kisi ay haani may leedahay faylas intuu ka saaro kudib markuu ka saaro meel saray kususkeedii wal bakaara bakaarnagasoo ama bahali waa la keedi jiraan fuufnada ama hadda yani gudnada walaa markaa kala koro intuu ka keedi yaa la baahanya taasana meel badan yahay intii oo suuq fayle ishele yani iyo fayle si oo may leerayso maroba qofka lege walasoodo may waayahan walas beeraay antusa walaalisa beerari ama walaalisa goon intusa suuq an hele taasna may leedahay kutacidaasa intiis walaalkan hagohan markaa gohan kudibisafaylan dar yeelo oo may leedahay markaasana helo koro sufayl helo koro maxay saameyn ah ay ku yeelanaysaa beeralayga noloshiisa haddii uu si hagaagsan uu u goosto dalagiisa horta may waaye saameyn kuyo hel helo koro may waaye noloshiisa bedelaad yani dhinac financial ahaan may dareemay isbaadilka dareemee may dareemay farxad may ka dhiiridayaha mar walaalisa beerari dadaalka dili oo kusuqun hel oo kale may ka dhiiridayaha intii may leedahay waa si waa may leedahay waa soo saaro badan suubiyo beero dhigdo meel ladaa warbadan suubiyo tan kale may waayan qof dhiirigelintun iyo wacyigelintun oo cilmowin oo cusub muhiimada may waayan dadku wala beero jaren laakiin wal beeroodii oo beero jaren mahayn mid wasa wal saasaaro badan mahayn tan wacyigelintun iyo cilmowin cusub oo dadkila baraayo may waayo sidii oo levelkii rogen heerkii rogen kubadan helo lahaayeen oo wasafar badan helo lahaayeen haddii kooda saar lahayn halsan saar lahayn siyon heli lahayn lamsan oo kubadan aan saar lahaayeen iyo may leedahay muhiimid ete wacyigelinta iyo may leedahay ilmo barsiis walaas siyaha aadina u gaarsiisaan talooyinka ku aadan habka wanaagsan ee goosashada beerashada sideese beeraleyda ay u qaataan ama ay ugu dhaqmaan go-aanada ama talooyinka waxyaabaha aada siisaan horta ma jaraha inta badan qof walbana luqsada inta suubi ama hay-ad walbana suubiyaate ama jo walbana suubiyaate dadka beerleyda ee lamishey yaan kuhisan inti yaa lasu wacyigeliyey ama waa lamisheeyo tan koowaad may waayaan intii malana still the work yani baraadka lahaan lanka sheega ama qiiblamaas inti laan marsi meelsidaas lagu alaa wacyigelinta oo kale lansuubi markun intaasdhan may mid lakuleeya inti may leedahay beerleyda iyo kumankaas may leedahay kushuqul aqoonyaanada ama dadka wacyigelinta suubiyo inka xadifa lakudhex qiibo iyo may yani fududaaya tahay inti may leedahay hariifa laku dhexaysa walaay baahida iyo ishtikadii ma leedahay jawaab lana helo sharaxaad kooban ma naga siin kartaa habka beeraleyda ay wax u goostaan horta ma jirta yani markii oo beertaha karta oo bislaata ma jirta waa laku adeegsado qofku beerleyga nagatoy tooley nagatoy ama makiino nagatoy sida caadiga e may waa magaala traditional way lala isticmaalo da badan oo dadka beerleyda haysan yani tractors iyo walaay walaay oo qalabkii oo laga goostaya hase dunida oo horumartay ma isticmaalayna qaadabi laga targali oo laku gooyo marku marooba may jirin tahay yani qalabka adeegsaas tusaalaha hase waa inta badan la adeegsado may waa soore iyo walaas orofay soore orofay inta badan la adeegsadee dadka beero la gooyo ama may leedahay negatoy yani may leedahay may leedahay productionka oo dhinaca caadiga ama kan oo hortasagasa negatoy ama sustainable siwaa limada markun may waayaha qofka beerleyga meel fadayha intus may leedahay walaay gardaari waa kusita tali tusaale kulis oo inti may leedahay kutaxadar makuis may leedahay goosdow beertus gooyow intus may leedahay kutaxadar gooy kudib may leedahay ilaal yani wala oo xayawaanaadki oo dhibkin keeno ilaali taas may fudaas intus may leedahay dalagsi naga dalag oo may leedahay kayle qofoyl oo may leedahay kasaar laang eh
haddaba waxaan ognahay marka beeralaydu ay goostaan dalagga qeyb si dhaqsi ah ayay u quutaan halka qeyb ka mid ahna ay u dhigtaan in wakhti dambe cunaan ama iibsadaan sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in beeralaydu xaqiijiyaan in si wax soo saarka si hagaagsan iyo goob wanaagsan ay ugu keedsadaan si dalagaagu u noqdo mustaqbalka mid wanaagsan tallaabooyinka la qaadayo si loogu keediyo dalagii kuu soo baxay waa ay kala duwan yihiin wayse kala muhiimsan yihiin inaad marka hore inta aadan baqaarka gelin raashiinka kuu soo go'ay aad si hagaagsan u qalajiso inaad ku cabbayso jawaan aan dabeeshanayn ama xidhan oo konteynar ah inaad xaqiijiso goobta aad raashiinka goosatay aad ku keedinayso ay tahay meel huur aan lahayn lehna daaqado shabaq leh oo hawada soo gasha kana baxda inaad xaqiijiso in dalagga keedisay aadan dhulka dhigin oo ciidda aad ka xijiso haddaba aan la hadalno khubarada dhinaca beeraha cabdulaahi aadan geedi oo ka tirsan hay-adda s y b d waa kan su-aasha ugu horraysa ee aan weydiinayo ayaa waxa ay tahay cabdulaahi soo dhowow markixiga maxay tahay tallaabooyinka ugu waaweyn ay ha-adunu ay ku caawiso beeralaydu in ay bartaan in ay fuliyaan marka ay dalagyada goostaan oo ay doonayaan in ay keedsadaan ciidan maasantiin adiyo saaciidka barnaamijkii kula qeyb qaadaw iyo dhammaan dhegeystayaasha taas kadib horta keydinta hadafka laku leemayo keydinta weyba hadafka laku leewayo in oo yani dalagan la keedsadi muddo badan jar usoo may laraay tayadiis iyo tiradiis ma aneesdana oo waxyeelo may laraay inahaan deerna intaas marka keedinta kugtabna weyba may laraay welin baahan yaah in lankan markiisu walaha goostada kudib usa xaqiiji in usa qaada tallaabooyin muhiim oo kumada mela raay inuusan naday oo kuma bisa goyoban iska darna haana xumaay ilxaan fayle hata isku joorido ama isku qalabku hata haanka goyno in kala isticmaalno markiis ha qaadowna meel raay haana iska dhaha jarna tan kala meeluuska keediya wayla faday in agagaarshi nadiifiyo cayayaankii iyo waxyaalaha yaalay qashinka isuku nadiifi meeluusi walaaki shabudaw naftirsha iska keediya haddii oo may la raayo wallamasan ku hor raayo inta keefina in iska dhex darna sababtee kaas wayla ku yaaba inuusi waxyeelo kale usugu dada in usi isticmaala walwalla ka nadiifiya ama may la raayo yani cayayaanka isu hortaga oo kale inuusi isticmaalo ankata yaagla kala taliya way kale la faday marka dib dib usa may la raayo dabagalka suubiyo fiiriy yani ma isbedeli waysan kudib ma isbedeli geedka oo kale lankii gabakii iswalka keefidaya wal onkubaadi walaha kulubay ama gabe ama isticmaalo wayla faday inuusi sifayle taanhiri tan kale inka muhiimka waa kuma dahay dadka markiioo suubiyayan may lahahay keedinta waxaaska dhaha daraayanaha dalag oo oo may lahahay safayl inan karnaa qooyin iyo ka safayla ankariyahaas ka daraa marka kii quuyinaay wayba saabay inguse idida meeliska keedii liiska dhaha dari ka idida ididkaasna quuyamu biyu dareeru wayba saabaasa may lahahay meelo buuri iyo ku dhalato ama cayayaan oo kale ama cudur oo kale marka intaas oo dhan waa in sheeganahay in iyo meel araha yani ku digtoonaadaan markiyo hagoosadaan oo dalagyo keedsadaan way marka sidee beeralaydu ay uga hortegi karaan khasaare ku dhaca dalaga uu soo goostay waan ka hortagay ko tallaawooyinka un hadda un ha sheegna oo kala inuusa isticmaalo sababte haddii aala tallaawooyinkaas adaan qaadna ama waxyaalaha laki kala taliya oo inaad ku tahdisoaafaaadkayda salabkayda yani waxyaalahan kiimikaan lakala tala isticmaalka cayayaanka iyo waxyaalahan waxyeeleeya may larahay dalaga kishi haddiusan isticmaalna wayba sababaasa marka in yani ku khasaar tacabkii oo isma larahay oo sanadkii oo dhan hawadi maadaama waktigiina ka dhaaf yani wal natiijadii oo aada fadaaseen markii aad kishi kudib haddana isbedelaan lakin wayba may larahay waktina dib mahaankanagala dalagii isa goosadin dalag kumana mahayso goosadi laakiin wayba may larahay keedinta kuxumaatay marka yani tacab oo wayba nagday ku khasaaro waya marka haddaan dalaga si hagaagsan loo keedin maxaa khasaaraha oo soo gaaraya beeraleyda sida qaalibka shay kasta oo la fadao in la qobado haddii sidii la fadaayi linin qoban waktigii la fadaayi linin qobana wayba may larahay natiiji lanka farxiyaasa waxa ku dhaladaas marka beeraleygan yani unkuniyi jabna yani beerashada ama saaxada wax soo saarka dalaga beero isunkukuban wayba haboonaha in keydinta may larahay xooga saara meel haboonka keedi taxadhow damba yani haddii usa fadal inuusa suuq geysid yani wala oo qiimo le usan suuq geysid haddii usa fadal intuusa isticmaala wal tayo leh oo qiimo oo may larahay nafaqadiyo wadadan dhamaystiran usan isticmaala oo wal hadhow damba intii fogi ama cayayaanka dhaladi oo cudur hataa ansaabo kor usan isticmaalin ama suuq ininjin beeraleydeena siday ku keedsadaan hababkaas ay wax u keedsadaanse maxay dhibaato ah oo ay leedahay ama ay u leedahay dalagyada ay goosteen markii la raha keydinta siiba deegaanada deegaanada sidan yani lamahaba isticmaaleen tusaale yani cadablaan oo kala yani way isticmaalayaanaha englandkan dhulka hoogaa kastoo hoosan qoda markaas kadib may la rahay tiirar culusaa ka dhiso bal inta isu saar kor arrinku kashaba godkaas may la rahay kashaba ba dalagii dhinigaasi bukor markeenaga wayba suugaana inti god qodaan oo yani eedna inayn dheerayna iyo dalagii kashabaan marka kada nees fiirida ama may la rahay fuusayma oo kale in loora la isticmaalay markaas fiirida intaba wayba waxyeelay indii way inka leeh yani dalagan oo la kashabi godkan meelfayna horta maakishabna tankaa waybu haddana geedi iyo bal iyo balkan oo us eleen ku saaraba wayna ku yaaba in usuba cudur weyn ayaan kora dalagii oo aad meel aad meelo adigta keesiti wayba meel raha waana aamo kora yani cudura kujidi kora wayba meel raha intaasbu waxyeele waxyeelen kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi aadan geedi oo ka socday hay-adda s y b d waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijkeenna barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay soo saaristiisa iska kaashadeen hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe u qaabilsan faw iyo idaacaddeenna iminkana waxaan ka hadlaynaa suuqgeynta waxaan aragnaa in beeralaydu markay dalagyada soo goostaan ay qayb cunaan halka qaybna ay dib u geystaan suuqa haddaba marka dalagii soo go'ay la suuq geynayo waxaa lagama maarmaan ah in beeralaydu ay xaqiijiyaan in dalaggaas si hagaagsan loo cabbeeyey isagoo cabbaysanna la safriyo ama ku jira konteynar ama wax xidhan oo nadiif ah oo aan wax dhibaato ah u keenayn dalaggii kaasoo sababi kara inuu daato ama ay soo gaarto khasaare kale mar kale maxamed cabdi iimaan oo ka socda taadho waa kan maysaylee marwalba qofka beerleyda ee antiisa fiir yani walus amkaaniyaadki ama walus awoodi ismeleray iswalka dhoofii koro antu ismeleray fiiri horta ma jarte wala dhoofi horta meel fadayintinagadan wal use sifayla hangooy okuwaasila tahilla intahadan taas may waayaha marmar may jartaha qofka beerleyda ee may fiireyha yani qofkasoo goha koo dhoofiya galaasa laakiin qofka oo kuwala kogadadow may koo jaggarey marwalba ama meel dhahay suuq helaas nafarka yani markaad walaada waailan goysay oo keesan soo baday markaas markuu wey badana jarta oo la dhoofiyow may waayaha dhoofiyow lama nagada kor ima antiyo dibidlan dhoofi ama antina lokal nagada markuu hadlay kirinta markuu meela jihada aan dhoofi asa kirinta marka jihada saalama kulamaya fogta meela dhoofiyaad mayl koofadahin qalabka adeegsaad qalab kudugnaada lokolkaada adeegsaad inta nagada markuu asa tusaale ahaan marka lokolka midooda inta badan meelkubehi baawasala kudhoofi baawasala saare marbara jaarad ama la adeegsado marka laku hadloona international oo meel gidilka la dhoofiyo la adeegsan maraakib iyo wala la adeegsa iyo yonkaas oo kale jaarad haddaba beeralayda waxaa jira waxyaabo haddii ay sameeyaan qiimo dheeraad ah u keenaya dalagyada waxaana ka mid ah tallaabooyinkaas dhakh marka aad goosato dalaggii qudaarta ama midhaha qalaji galleyda ama masagada kala saar midhaha xun iyo kan wanaagsan oo aysan isaga kaa dhex darsamin dalagga kuu soo baxay sida ay u kala wanaagsan yihiin u kala qeybi una kala darajee dalaggaad keedinayso ku buufi sunta cayayaanka ka ilaalinaysa si uusan uga dhalan oo aadan ugu khasaarin jawaanada ku cabbee dalagga diyaarka u ah inaad baqaarka dhigto safriso ama suuqa ka iibiso ku qor calaamad lagu garan karo dalagga si loogu aqoonsado marka aad suuqa geynayso haddaba waa kan mar kale cabdulaahi oo ka socda hay-adda s y b d dalaga oo haangoho beeraleyda wayla faday markisa hangoh kadib in oo yani safayla an hagaajiyaano ama maylaraay hadba anfirian qaabka oo oo lasigada markaas lenkabaahanye tusaale haddii usa yani misgeedan haangote inusa maylaraay hagaajiyo shukulo yani dhorshiyaba kugada kor tusaale weegidii oo kala suuqoo kale an ata waktishe misgeedii oo kale wayba suugshe an ata